بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى سورة الممتحنة وقال مجاهد لا تجعلنا فتنة للذين كفروا laa tucadibna nagu cadaabin ilaahu bieydiihim gacmahooda gaalada fayaquuluuna waxay dhahayaan low kaana haa-ulaa'i kuwani haddii ay yihiin cala alxaqi xaqa korkiisa hadday yihiin ay ku taagan yihiin maa asaabahum haadaa kan ma uunan asiibeen oo waxaan ku dhacay kuma dhaceen annagana laguma salladeen ayb laba macnaa ku jirta macno waa sidaas ilaahu gaalada gaant gacantooda hanagu cadaabin macno labaadoo kale yaa la tilmaamaayo macnaha labaad waxa uu yahay gaaladii inaan annaga fidno u noqonno oo diinka ay soo geli waayaan afcaasheenna iyo qaab yani iyo acmaasheenna darteed oo intaan annaga acmaal xagga acmaasha aan xumaanno gaaladii markaas ay yidhaahdaan haddii islaamku xaq yahay kuwan sidaan ma ahaadeen oo iyagu marka ay u soo geli waayaan diinta annaga darteen labadaas macnoba waa lagu macneeya laba tafsiiro fayaquuluuna low kaana haa-ulaa'i cala alxaqi kuwan haddii ay xaq ku taagan yihiin maa asaabahum haadaa ma uunan asiibeen kan bicisami اlkawaafiri walaa tumsikuu bicisami اlkawaafir umira asxaabu الnabiyi salى اllahu عalayh ali wasalama nebiga asxaabtiisa waxaa la amray bifiraaqi nisaa'ihim naagahooda inay ka tagaan oy faaruqaan mushrikaadka ah kunna kawaafira gaalo ayay ahaayeen bimakata maka ku sugan yani naagihii maka joogay gaalada ahaa ay qabeen inay ka tagaan oo ay faaruqaan ayaa la amray walaa tumsikuu bicisami اlkawaafir ayb ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan laa ttakiduu caduwii wacaduwakum أwliyaa qaala xadaثana اlxumaydiyu qaala xadaثana sufyaanu huwa bnu cuyayna qال xdثnا cمر بن ديناr qال xdثnي الxسن بن محمد بن علي أنhu smca عbayd الlahi أnhu smca عubayd اللhi بن أbي rاaفiع kاtiba عaliيi yquل isagoo dhahayo mqlay smctu عaليa رadي الله عanه yquul cali oo dhahayaan mqlay bacثnii rasuul الlahi slى الlه عليه وaلiه وsلم أna والزubayra والمqdاada nebigaana diray aniga iyo zubayr iyo miqdaad damiirka marka haddii wax lagu adkeynaayo oo damiir munfasila uu noqonayo kii marfuuca ahaa baa lala imaana oo maxalka marfuuca ka ah ana ayaa lala imaana waxaa lagu cadfaayana waa mansuub wالzubayra wاlmiqdaada ayb isaguna waa ana anana damiiru rafcaan u naqaanaa ayb marka haddii anadaan hadda waxay adkeynaysaa un maadaama bacahanii damiirka ku jire mutasilka ya-daas isim daahira in lagu cadfo yaan ayaan yaan mararka qaarkood yacni waxaa u badan haddii damiir maxalka mansuubka oo mutasila haddii la rabo in lagu cadfo isim daahira damiirkiiba in la soo celiyay ay noqoneen bacahanii ana saas anada keentay ayb laakiin waa iska bannaan tahay iyadoo maju kan majruurka isaga waa bannaan yahay oo qur-aankaaba ku yimid wataqu اllaha aladii tasaa'aluuna bihi wاlarxaami wa bilarxaami meeshii lama soo celcelin caadiya loogu cadfay ayb bacanii rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam ana wالzubayra wاlmiqdaada faqaala waxa uu yihi indaliquu taga xataa ta'tuu ilaa aad ka timaadaan ood ka tagtaan rawdata khaaq meesha la yidhaaho fa ina bihaa meeshaa waxaa ku sugan daciinatan haweeney macahaa kitaabun kitaab ayaa maceeda oo ay wadataa warqad fakhuduuhu minhaa ka qaada fadahabnaa waa tagnay tacaadaa binaa khaylunaa xaal ay nala boodeyso fardaheenu ay nala boodayaan xataa ataynaa ilaa aanu ka nimid alrawdata rawdatu khaakh faidaa naxnu waaba innaga oo bidaciinati haweenaydii aan aragnayba faqulnaa waxaanu ku nidhi akhrijii alkitaaba kitaabka bixi oo soo bixi faqaalat waxay tidhi maa macii min kitaabin wax kitaaba anigu macayga maaha warqad ah faqulnaa waxaanu nidhi latukhrijinna waad bixinaysaa alkitaaba warqadda ow latulqi ow latu ow latulqiyanna athiyaaba latulqiyinna athiyaaba dharkaa lagaa dhigayaa fa akhrajathu min ciqaasihaa yaa ayb faakhrajathu min ciqaasihaa waxay ka soo bixisay marka yacni fooddeeday ka soo bixisay ayb faataynaa bihi الnabiya salى اllahu عalayhi waalihi wasalam ayb nebigaan u nimid faidaa fiihi min xaaطib ibni abi baltaca warqadii marka waxaa ku taallo xaaطib ibni abi baltaca ilىa naasi min almushrikiina miman bimakkata waxayna ku socotaa dad mushrikiinta ka mid ah oo maka markaa yacnii joogo yukhbiruhum bibacdi amri الnabiyi salى اllahu عalayh waali wasalam wuxuu u sheegayaa xaadib nebiga arinkiisa wax ka mid ah oo inuu maka xaggeeda kusoo socdo dullaan usoo yahay faqaala الnabiyu salى اllahu عalayh waali wasalam nebigu waxau yidhi maa haadaa yaa xaaib xaaibow tan waa maxay tahay waxaan qaala laa tacjal calaya yaa rasuula allah rasuul allow korkeyga ha ku degdegin inii kuntu imra'an min quraysh anu waxaan inii kuntu muxuu idiin dhigay meeshaan inii kuntu imra'an min qurayshin walam akun min anfusihim yacnii quraysh ayaan anigu ka ku dhex jiray oon ka mid ahaa laakiin kama dhalanin ayb kama dhalanin laakiin waa ku dhex jiray wakaana man macaka min almuhaajiriina dadka adiga kula jiro muhaajiriinta waxaa ahaa lahum iyaga qaraabaatun qaraabaad ayaa u ahaa dad qaraabo ah yaxmuuna biha ahliihim oo ehelkooda maka joogo dhaq ilaalinayaan wa amwaalahum iyo maalyaalkooda bimakata ku sugan fa axbabtu waxaan jeclaystay id faatanii markuu iga tegey min annasabi nasab fiihim iyaga dhexdooda markuu iga tegey an astanica ilayhim inaan xaggooda u samaysto yaddan gacan yaxmuuna qaraabatii qaraabada maka ii joogto ay iigu ilaaliyaan aniga qaraabadeyda ay ku ilaaliyaan wamaa facaltu daalika kaagaana ma aanan samaynin kufran gaalnimo wala irtidaadan can diinii ka bixid aan diinkayga ka baxayana ma aanan u yeelin faqaala الnabiyu salى اllahu alayh waali wasalama nebigu waxau yidhi inahu qad sadaqakum waa idiin run sheegay faqaala cumaru cumar waxau yidhi fadacnii yaa rasuula اllah rasuul allow idaa faadriba cunuqahu aanu luquntiisa ku dhufteen qoorta ka gooyo yani cumar markaa dembi qoorgooyo iyo dil keeno inuu galay ayuu arkaa ayb rasuulkana ma dhihin war ninkaani dembiga ou galay dadka laguma dilee daa ma ounan dhihin ayb rasuul allow idaa aan qoorta ka gooye war ninkan oo kale qoorta lagama gooyo waa qalad oo dembiga ou galay dembi dil keeni kara ma aha nebigu ma ounan dhihin waa ka aamusay walidaalika taasaa waxay keentay culimmadu inay isku khilaafaan marka oo qofka jaasuuska ah oo muslimkaa jaasuusku laba waa gaal ama muslim gaal xagga dhig isaga jaasuuska muslimka ah isaga xukunkiisu muxuu noqonaa xagga cuquubada ma dil miyaa mase ma aha bacdi ahlilcilmi waxay dhaheen waa la dilayaa lianna xaadib cumar wuxuu sheegay in la dilo rasuulkana waa u qiray salawaatu ullahi wasalaamu calayhi oo ma ounan dhihin war waxaan dil ma waajibiyaan cumarow ka bax ma ounan dhihin laakiin wuxuu sheegay sabab kale oo uu nebiga ku daayey oo ah kownuhu shahida bederan inuu beder ka qeyb galay de wuxuuna xuduud ma aha waa tacsiir waa cuquubo un hadda aan xad gaara oo nas ku soo arooray oo yani cuquubadu xad iyo tacsiiray u kala baxdaa ayb markaa markuu sidaa yidhi nabiga sala allahu alayh waali wasalam lama dila ma ounan dhihin ee waxau yidhi inahu shahida bederan beder buu xaadiray culimmadaa marka waxay leeyihiin qofkan hadda joogo marka macnahaas waa ka maqan yahay oo beder inuu xaadiray ah dilkii baa marka ku sugnaanaya korkiisa bacdi salafa sidaa qabaan nacam ayb ibnulqayim iyo siduu soo guurinayo zaad ulmacaadka nacam qaar kalena waxay leeyihiin dil ma aha ayb oo dil ma mutaysanayo oo rasuulka sala allahu calayh waali wasalama yacni hala dilo ma uunan dhihin ninkan xaadib isagaa marka deynta ou deeyaa waxay daliil u tahay inaan la dilaynin qaarna saasay leeyihin madhabka ugu xooga badan waxa ay tahay madhabka dhahayo waxaa loo kala qaadayaa maslaxada la fiirina dhibaatada uu muslimiinta gaarsiinayo jaasuusnimadiisu ay gaarsiinayso hadday aada u badan tahay waa la dilaa haddii aynan la ysdhihi karo hafuwo mar dhacday amase ay maslaxaadda weyn mafsado weyn oo ku dhacayso muslimiinta aynan jirin in layska daayo yacni amruhu ila alimaam macnaha saas waa nacam jaasuuska muslimka taladiisu waxay u taallaa qaaliga ama imaamka ninka naa'ibka imaamka u ah haddii marka ay u arkaan maslaxada ninkaa in la toogto la dilo waa la dilaa nacam haddii aynan u arkinna waa la iska daynaa wahada acdalu laqwaali fi lmas'ala aqwaasha marka kan ugu toosan qowlkaas waay nacam leanna dhib weyn inuu keenaa waa dhici kartaa oy dad badan ku la'daan oo muslimiin ah nacam sida sababkiisa ayb imaamu shaafici isaga wuxuu qabaa inaan la dilaynin lanna wuxuu keenay xadiidkii laa yaxilu damu imri'in muslimin ila biixdaa halaaث annafsu biالnafsi wahayibu الzaani aلtaariku lidiinihi almufaariqu liljamaaca ninkan jaasuuska ahna gaalnimo inuu gaal jaasuusnimadiisu inay gaalnimo gaarsiiso waa muxtamal inaynan gaalnimo noqoninna waa muxtamal ayuu yidhi shay muxtamal ana qofku ma loo dilaayo marka kitaab ulum imaamu shaafici saas ku sheegay dadaa marka waxuu ka hadlayana waa jaasuuska imaamu shaafici su-aasha la weydiiyeyba jaasuuskay ahayd bancam siyaaqa qofku wuxuu ka jawaabayo soo maaha wixii la su-aalay un nacam siyaaqu saas soo maaha nacam imaamu shaafici marka ninka jaasuuska muslimka ahaa la su-aalay nacam ayb dadaa ku ciyaaray marka meeshaan oo yacni gaarsiiyey qadiyadan marka qadiyad aan jaasuus ku saabsanayn ka dhigay oo waxay ka dhigeen marka yacni qofku gaal muslimiin laynaayo oo dilkooda u soo baxay ninkii ku kaalmeeyo ku taageero qisadan oo kale waayay yidhaahdeen imaamu shaaficiyayna u nisbeeyeen waxaas waa been abuurad imaamu shaafici kitaabkiisa umka ah waxaa la su-aalay ninka jaasuuska ah ma la dilayaa mase ma la dilaayo weliba waxaa la su-aalay mumaala'a ma tahay mase ma aha ayb markaasuu kala qaadqaaday oo marka uu tilmaamay jaasuuska yani qisadaanuu keenay marka khabarkan baa daliil noogu ah inaan la dilaynin buu yidhi nacam gaalnimadiisuna wax cad maahan buu yidhi nacam marka jaasuus iyo isku mid maaha nin isagoo mukhtaar ahoo doortay oon lasoo qasbin dagaal ku jiro oo dagaal gaalnimo ah ku jira nacam oo waxa loo loo halgamayo ay tahay gaalnimo cad ay tahay nacam nin ku jiro oo la galay yani yani gaalada la galay isaga kuma jira nacam imaamu shaafici kaas kama waramin wixii uu ka warramay jaasuusuu ka hadlayay bis nacam marka jaasuuskana xukunkiisa sidaana la ysugu khilaafay ayb isaga marka waxa uu ku dhacay ayb kufri miya mase ma aha culammadu waa isku khilaafeen iyadana nacam waxaan ficilkan hadda xaadib uu sameeyey kufri miyaa mase ma ahan khilaafba yaa jiro ayb qaar ahlucilmiga ka mida waxay tilmaamayaan ta'wiilka in loogu cudur daaray mawaanic lkufrina marar badan waa sheegnay kufriga mucayanka mawaanic afara buu leeyahay minha waxaa ka mida ata'wiil ta'wiilkuna marka ibnu xajar inuu u iilanayaad moodaa oo wuxuu leeyahay meeshaan sharaxa feere wa alaqa calayhi cumar wuxuu ku ilaaqay xaadib munaafiqan munaafiq inuu yahay munaafiqa la tilmaamana munaafiq ictiqaadiga wa alaqa al ilaana riwaayaadka qaar baa waxay dhahayaan waa kufriyey inahu qad kafara ayb wa alaqa calayhi munaafiqan buu ku ilaaqay likownihi ahaanshihiisa darteed abdana inuu qarsaday feeri khilaafa maa adhara wixii uu muujiyey wax ka duwan buu caloosha ku qaatay wa cudru xaadibin marka xaadib cudurdaarkiisana maa dakarahu wixii uu sheegay fainahu sanaca dalika sidaas inuu u sameeyey mutaawilan ma aragtaa marka nacam mutaawilan inuu ahaa mid ta'wiilsanay allaa darara fiihi wuxuu is yidhi marka war waxaan haddaad adiga nimankan gaarsiiso kollaba rasuulka ma ku dhacaan ciidankan nebiga oo watana iskama celin karaan nebigu wax dhibaataa marka ma ku dhacayso wax darara xaggiisa yacni ma ahaanayaan saa isagoo ta'wiilsanayaa cudurdaarkiisu ou noqday halkan fatxulbaariga sidaasaa ku taalla ibnuljawsina macno noocaasoo kale uu tilmaamay raximah llah ayb ahlucilmiga qaar ka midoo kalena waxay leeyihiin ficilkan oo jaasuusnimada ah kufri maba ahanba qof muslima haddii uu ka dhaco ee waxaa weeyaan dunuubta aan kufriga ahayn ayb markii labadaa ixtimaal oo ay jiraanna yaa shaafici waxay ka keentay raximahullah inuu yidhaahdo maadaama cuquubo ay tahay oo dil iyo ma la dilaayo lama dilaayo laga hadlaayo cuquubadu marka shay muxtamala wax laguma cuquubeeyo halkaasu isagu marka istaagay alimaamu shaafici ayb dad marka bacdi innaas oo qisada meelay ka socoto iyo meel kale aan ogeyn laga yaaba shiikh shuyuukhda ka mida warkiisa un intay iska maqlaan yaa laga yaabaa inay u haystaanba wax khilaafaba qisadu inaynan ku jirin oo culummadu aanay isku khilaafsanayn marka qofka masalada intuunan yacni go-aan ka qaadanin inuu akhriyaa ka horeysa shaafici marka qowlkiisa waa kaasaa umka ku yaallo jaasuus buu ka hadlaayey xukunkii jaasuuskauna sheegay kama hadlin nin dad muslimiina dilaayo gaalo la dilaayo liajli diinna ula dilaayo weliba nacam leanna liajli diin gaalada mararka qaar iyagaa sheegaayo soo maha iyagaa caddaynayaba nacam yaa og marka laleeyahy liajli diin waa la ogaa karaa leanna haddii gaalku asaga mabdi-iisu cad yahay oo dagaalkuu ku jiro uu cad yahay qofka marka la jiro ee isaguna sidiisoo kale wax u dilaayo muxuu muxuu xoojinayaa muxuu dhulka ka samaynaana fasaad iyo diinku inuu noqdo diin hoos maro inuu noqdo oo tan ou marka gaalku rabana kor ay aado qofka sidaasoo kale ikhtiyaar u sameeyo u yeelo shaafici kama uunan hadlin ayb mar haddii taa laga soo bootiyo halkan loo soo bootiyo wax saxa ma noqonaysa ayb wuxuu yidhi marka cumar fadacnii yaa rasuul allah rasuul allow iga tag faadriba aan dhufto cunuqahu luquntiisa aan dhufto oo aan yacni qoorta ka gooye faqaala waxa uu yidhi innahu shahida badran beder buu xaadiray yacni bederda xaadiriddeeda ma keenayso yacni xad ma ka ridayso qofka oo nin ahlu bedera hadduu xad ku dhaco xadka waa laga oogaa iyada qisadii qudaamatu bnu madcuun iyo yaa u daliil ah meeshaan laakiin hadda xad ma yaallo soo ma garanin ayb kufri haddii ay dhacdo inuu kufri la yimaadana hadda kufriga haddii mawaanicdii loo waayo ee kufrigaas waa ku degaa ahlubeder kufri kuma degaayo ma la dhahayo dabcan laakiin inaynan kufrinaynin ayaa xadiidku aakhirkiisa yacni sida culimmada qaar ay fasirayaan uu leeyahay icmaluu maa shi'tum inii qad gafartu lakum si halkaas iyo waxaa laga fahmayaa saddex boqol iyo dhowrkaas dhowr iyo tobankaas wanaagayna ku dhinteen khaatimo fiicanayna ku dhinteen laakiin haddii lacalla ay dhacdo inuuba gaaloobo gaalnimo ma ku dhacayso sababtoo waa reer beder maa jirta taas iyadana xadkana ma laga dhaafayo wixii xuduud ah ayb faqaala waxa uu yihi icmaluu maa shia ayb inahu shahida badran wamaa yudriika lacala allaha caza wajalla طalaca calaa ahli badrin maxaa ku ogeysiiyey alle inuu daalacay uu fiiriyey ahlu beder faqaala uu yidhi icmaluu maa shi'tum waxaad doontaan sameeya faqad gafartu lakum waa idin dhaafay tanna waa macnaheeda waa soo sheegnay fatxu maka iyo markaan joognay qaala camrun wanasalat fiihi xaadib waxaa ku soo degtay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum wliyaa waa nooc muwaalaad ka mida waa marka jasiga jaasuusnimada ayb marka nooc ka mid a haddaanay aynan kufri ahayn maalan noocyo kale inaynan kufri noqonaynin meesha ma taalaqaala waxa uu yidhi laa adrii ma ogi sufyaan baa qaaladan faacilkeedu waa sufyaan qaala waxa uu yidhi sufyaan laa adrii ma ogi al-aayata aayadda fi lxadiidi inay ku dhex jirto ow qowlu camrin ama camr bnu dinaar inuu qowlkiisa yahay yacni qeybtan dambe aayaddaani inay ku soo degtay xaadib oo xadiidka inay ku jirto oo ay sidaas marfuuca marfuuca ay ka mid tahay ma ogi buu yidhi nacam sufyaan iyo inay tahay intan dambe wanasalat fiihidan qowlu camrin inay sideedaba u tahay ayb marka isagu marka shakigaasuu ka muujiyey sufyaan bnu cuyeyna raximah اllah baabun ay hada kani marka wuxuu leeyahay wاstudila bاsti'daani cumar calىa qatli xaaطib limashruuciyati qatli اljaasuus walow kaana muslima wahuwa qowlu maliki waman waafaqahu waa kaas wwajhu اdilaalaةi anahu sal ا l slm aqara cumara calى iraadaةi اlqatli lowla اlmaanic wabayana almaanica huwa kownu xaaطibin shahida badran whada muntafin fi gayri xaaطib falow kana alislaamu maanica min qatlihi lamaa callala biakhasa minhu haddii islaamkuba uu mancinayo war ninkan waa muslim oo lama dilaayo hadday tahay ma loo baahdeen beder in la sheego islaamnimadaaba caamsan soo maaha ayb istidlaalkaas marka masaladana sidaas weeyaan xukunkeeda baabkaanna culummadu waxay ku keenaan jaasuuska oo markii kitaabuuljihaad aan joognayna jaasuuska xukunkiisa markuu ka hadlaa xadiidkaanu keenay ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan ida jaaka lmumin ida jaakum lmumi ida jaءakum اlmuؤminaatu muhaajiraatin ayb qaala xadaanii isxaaqu qaala akhbaranaa yacquub bnu ibraahim qaala xadaana bnu akhi bni shihaabi can camihi qaala akhbaranii curwatu ana caaishaةa radia allahu canha زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم نبgu kاana يمتaxiن wuxuu ahaa inuu امتixاanayey maن hاaجara إليهi qofkii usoo hiجrooda xaggiisa oo min الmuؤmiنaaتi naagaha muؤminaaتka ka mid ah بhadiه الآaيaةi aaيadan بqowل اللahi alla qowlkiisa yا أيuهa النبiي إda جاءka الmuؤminaaت يubاayiعنaka إلىa qowلihi غفوr رaحيم ayb ayb sidaasuu marka kula mubaayacoonayey ayb oo mubaayacada marka naag markay maka ka soo tagto xaggaa ay timaado madi madiina waa la dhaarin jiray oo nebiga sal ll l slam uu dhaarin jiray leanna dabari wuxuu sheegay ibnu abi xaatimna uu wariyey can cabdiraxmaan bni zayd bni aslam ana almar'ata min almushrikiin naagta mushrikiinta ka mida kaanad waxay ahayd idaa qadibat calaa zawjihaa ninkeeda hadday ku carooto qaalad waxay dhahaysay wallaahi la uhaajiranna ilaa muxamed wallaahi waa kaa tegayaa moxamedaan aadaya markaasaa waxaa soo degtay famtaxinuuhunna naagaha imaanaya iska imtixaana naag ninkeedii ka soo cararta inay iska tahay iyo naag islaamnimada ku qanacsan inay tahay kala hubiya ayb marka waa la dhaarin jiray waxaa la dhihi jiray ilaahay ma ku dhaaranaysaa magaciisa inaadan wax kale usoo hijiroonin ilaa alla dartiis maahane iyo waxyaabahan ayb qaala curwatu qaalat caaishatu caaisha waxay tihi faman aqara bihada shardi shardigan qofkii qiro min almu'minaati mu'minaatka xaal ay ka mid tahay qaala lahaa rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu ku dhahayey qad baayactuki waa kula mubaayacooday kalaaman hadal bis walaa wallaahi may ilaahay baan ku dhaartee maa masat yaduhu nebiga gacantiisa ma aynan taabanin yadda mra'atin naag gacanteeda qadu weligii fi lmubaayacati mubaayaca dhexdeed gacanta ma gelin jirin af unbuu baycada uga qaadi jiray maa yubaayicuhunna ma la mubaayacoonaynin ilaa biqowlihi hadalkiisa unbuu kula mubaayacoonayey qad baayactuki calaa dalika waa kugula mubaayacooday sidaas taabacahu yuunusu wamacmaru wacabduraxmaan ibnu isxaaqa can الzuhriyi ibnu akhi bni shihaab ayay mutaabaceeyeen saddexdan ayb wa qaala isxaaqu bnu raashid can الzuhriyi can curwata wa camrata ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan ida jaءaka اlmuؤminaatu yubaayicnaka qال xdثna أbو mعmر qال xdثna cبdالوارث هو بن سعيد التنوري قال xdثna أيوب عن xفصة بنت سيرين عن أم cطية رضي الله عنها qالت bاaيعnaa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم نبgaan la mubاaيacoonay fqرأ عlaynا wxuu korkeena ku أkriyey anlاa يشhركna bاللahi شhayئا ونahاana wxuu naga reebay can النiyاaxaةi baroorta meyd in loo baroorto faqabadat imra'atun naag ayaa waxay laabatay yaddahaa gacanteeda yani gacanteeday laabatay waxaa laga wadaa way ka istaagtay beycadii ayb faqaalat naagtaana waa umu cadiyahu faqaalat waxay tihi ascadatnii fulaanatu heblaaye ayaa ooyin igu kaalmaysay hadda ka hor fa uriidu waxaan rabaa an ajziyaha inaan u gudo middaas ayb iblaas iscaadka waxaa weeyaan marka ooyinta loogu kaalmeeyo naagta yacnii qof qof qaraabaa iga dhintay iblaaya ila ooysay anigana inaan la ooyaan rabaan u abaalguda middaasi ayb qaala laha nabiyu sal ll slama shay-an nebiga waxbuu ku yidhi famaa qaala laha nabiyu sal l slama shay-an nebigu waxba ma uunan dhihin faindalaqad way tagtay warajacad waa soo laabatay fabaayacahaa markaasuu la mubaayacooday macnaha marka see aha see waaye marka war badan bay shuraaxda geliyeen warka ugu dhow waxay tahay niyaaxada markii hore lama reebin waa iska bannaanayd baraa'a alasliya ayay ku bannaanayd ama alxukmu albaraa'atu alcaqliya ayay ku bannaanayd markii dambena waa la karaahaystay oo karaahatu tansiih ayay noqotay markaas karaahatu tansiiha ay ahayd waa marka nebigu uu ka aamusaayo oo intay baxday naagtii ugu soo abaalgudday kadib markay soo laabatay baa taxriim la xaaraantinimeeyey saddex marxalo waa marka ibaaxa karaaha uma taxriim karaahaduna de qofku maku dambaabayo haddii uu shay karaaha makruuha la yimaado macnahaasuu marka ibnu xajar xoogaa yar soo dhoweeyey ayb ilaa waxaa ka dhalanaysa de shay xaaraana inuu nebigu uga aamusay qaar baa waxay yidhaahdeen naagtaas waa loo ruqseeyey waa khusuusiyo iyada keligeeda markaas loo ruqseeyey dadka kalena xaaraanay ka ahayd nebiguna de ciddou doono u ruqseyn karaa ciddou doonana xoogaa macnahaas marka waxaa la yidhi qof shaygan xalaal inuu u ahaado dadka kalena xaaraan ka ahaado qofkana uusan nebi ahayn wax dhici kara maahana macnahaas waxaa ugu fiican ibaaxa uma karaaha xilligii karaahada waay marka ay abaal gudaysa iyada markakadibna taxriim ay ayb qaala xadaثna cabdالlahi bn mحamedi whuwa اlmusnadiyu qaala xadaثna whb bnu jariir qaala xadaثna abi qaala samictu الزubayra can cikrimata can ibni cabaasi fi qowlihi tacaala walaa yacsiinaka fii macruufin qaala inamaa huwa shardu waa shardi sharadahu allahu linnisaa alla subxaanahu wa tacaala naagaha ugu shardiyey marka lala mubaayacoonay sidaas marka qaala xadaثanaa caliyu bnu cabdillaahi wahuwa almadiniyu qaala xadaثanaa sufyaan qaala aلzuhriyu xadaثanaahu siiqatu addihii ayuu dib mariyey الزhriyu xadaثanaahu qaala xadaثanii abu idriis anahu samca cubaadaةa bna الصaamit radia اllahu canhu qaal kunaa cinda الnabiy sal ا slam nebiga agtiisaan joognay faqaala waxa uu yidhi atubaayicuunii ma ila mubaayaconaysaan calىa an laa tushrikuu biاllahi shayئa inaydnan alle cid kale cibaadada wax ugugu darin oo idnan la wadaajinin walaa taznuu aydnan zinaysanin walaa tasriquu inaydnan waxba xadin wa qara'a aayat الnisaa ayuu akhriyey wa akharu lafdi sufyaan sufyaan lafdigiisa ka ugu badan wuxuu ahaa qara'a alaayata wa qara'a wuxuu akhriyey aayat الnisaa ad aayat الnisaa lagama wado suurat الnisaa aayad ku jirtee macnaha waxay tahay baycat الnisaa aayaddeedu akhriyey baycat الnisaa aayaddeedii suuraddan laa tattakhid ku jirto ayuu akhriyey ayb ya ayuha nabiyu ida jaءaka almuؤminaatu yubaayicnaka aayadaasu akhriya faman wafaa minkum qofkii idinka idinka midoo oofiyo faajruhu calى اllah ajrigiisa alle korkiisu ahaaday waman asaaba qofkii ku dhaco min dalika kaagaasi shay-an wax facuuqiba la ciqaabo fahuwa kafaaraة lahu dembi dhaafu u noqonayaa waman asaaba minha shay-an qofkii wax ka asiibo dunuubtaas min dalika kaaga fasatarahu اllahu alla uu qariyo fahuwa ilى اllah shanigiisu alla u yaalaa in shaءa cadabahu wain shaءa gafara lahu waa intii aan shirkiga ka ahayn marka shirkiga laga reebo shirkiga isaga mashii'a ma gelayo in allaha laa ykfiru an yushraka bih wayakfiru ma duna dalika liman yashaa ayb xadiidkan kitaab اliimaan aan kusoo marnay awaailka kitaabkaan kusoo marnay waxaa laga qaadanaya marka baycat الnisaa ayuu nebiga nimankana ka qaaday ayb nimanka laftirkooda wuula mubaayacooday waa sida cubaado xadiidkiisa uu sheegayo weliba markaas waxaan ka soo hadalnay xadiidka ahaa laa adri alxuduudu kafaaratun ma ogi xuduuddu inay tahay dembi dhaaf iyo inaynan ahayn halkaana inay kafaaro tahay baa lagu sheegay jamcinteeda iyo wejhuljamciga iyo waa ka soo hadalnay oo xadiidkaas laa adriidu wuxuu wuxuu ahaa intaan la ogeysiinin kanna waa markii la ogeysiiyey kadib qaala xadaثna mحamed بn cabdالرaحيم whuwa saaciqة qaala xadaثna haaruun بn macruuf qaala xadaثna cabdالlahi بn wahbi qaala وأkhbarani بn jurayj ayb أna الxasna bna muslimi أkhbarahu can طaawuus can ibni cabaasi radي الlahu canهuma qaal shahidtu الsalaaةa salaada ayaan xaadiray ywma اlfiطri maca rasuuli الlahi sal ه slm ciid اlfiطrigi nebiga maciisa وabi bakri وcmara iyo وcثmaan fakuluhum yusaliihaa dhammaantood uu tukanayey qabla اlkhudbati khudbada ka horay tukanayeen uma yaqdubu bacdu kadib ayuu qudbaynayey fanazla nabiy اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam nebigu waa soo degay fakaأnii anduru ilayhi waxaadba moodeysaa inaan arkaayo fiirinayo xiina yujalisu الrijaala biyadihi markii uu fariisinayey nimanka gacantiisa yani sidaas u dhahayay gacantiisuu ku fariisinaya fariista fariista uma aqbala waa soo jeestay yashuquhum isagoo dhex jiiraya marka isagoo yani sidaa iska dhahaayo dhex ayb waddo ka dhex samaysanayo xataa ata nisaaa ilaa naagaha uu uga yimid maca bilaalin isagoo ula jiro faqaala yaa ayuha nabiyu ida jaءaka اlmu'minaatu yubaayicnaka calى an laa yushrikna biاllahi shayئa ilى akhir اlaaya xtى farغa min alaayaةi kuliha uma qaala xiina farغa markii uu dhammeeyey waxa uu yihi antuna alىa dalika antuna idinku calىa dalika kaagaas korkiisu ma tihiin waqaalat imraأaة waaxidaة naag hal naag ayaa waxay tihi lam yujibhu غayruhaa keyrkeed uma uunan jawaabin nacam ya rasuul الlah hal naag baa waxay tihi nacam ya rasuul الlah uma qaala xiina faraga markuu dhammeeyey buu wuxuu yidhi antuna calىa dalika waqaalat imraأaة waaxidaة lam yujibhu غayruha nacam ya rasuula الlah laa yadri اlxasanu man hiya xasan ma ogeyn midda ay tahay qaala fataصadaqna way sadaqay la baxeen wabasطa bilaalu hawbahu bilaal maradiisa ayuu fidiyey fajacalna waxay gudagaleen naagihii yulqiina inay ridayaan alfataka faraantiyada waaweynka wاlkhawaatiima ee fargashyaalka fii thawbi bilaalin jinjimaha waaweyn iyo faraantiyada iyo inay ku tuurayaan marada bilaal ayay bilaabeen ayb ayb suuratu saf bsm اllaahi الرaحman الرaحيim wqaala mujaahidu man ansaarii ilى اllah man yatabicnii ilى اllah yaa alla xaggiisa i raacaya ariiqa alle yaa ii raacaya xaggiisa wa qaala bnu cabaas marsuus kaأnahum bunyaanu marsuus mulsaqu bacduhu ilىa bacdi qaarkood qaarka kale lagu dhejiyey lagu qabtay wa qaala yaxyaa birasaasi ayuu yihi marka min bacdi ismuhu axmed qaala xadaثna abulyamaan wahuwa alxakmu bnu naafic qaala akhbarana shucaybu huwa bnu abi xamزة can الzuhriyi qaala akhbaranii mxamed bnu jubayr bni muطcim can abiihi radi allahu canhu qaal samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh ali waslama yaquul nebigo dhaayaan maqlay buu yihi ina lii asmaa'an magacyo ayaan leeyahay ana muxamadu muxamedaan ahay wa ana axmedu axmed ayaan ahay wa ana almaaxii midka tirtirayaan ahay alladii yamxu llaahu bii alladii kii ayaan ahay yamxu llaahu alla uu ku tirayo bii aniga sababteedu alla ku tiraya alkufra gaalnimada midka sababtiisa uu gaalnimada ku tirayo yaan ahay wa ana alxaashiru xaashir ayaa la yidhaahdaa alladii yuxsharu annaasu calaa qadamii waa kan dadka lasoo kulminayo qiyaamaha aniga ciribtayda wa ana alcaaqibu alcaaqib ayaan ahay macnihii hadda kanoo kale ayuu la macneeyay ayb alxaashir marka waxaa loogu bixiyey markii isaga la keeno ayaa dadka markaa kadib ay soo baxayaan qubuurtooda ay ka soo baxayaan wa ana alcaaqibu midka wax cirbinayaan aniga ahay aniga la ima cirbiyo maxaa laga wadaa iyadana nebiyana anaa khatimay waay nacam aniga ambiyadii waa ka daba imid laakiin aniga nebi iga daba imaanayo ma jiro waay nacam ana alcaaqib macnaheeda waxaan ku soo marnay calaamaat nubuwa iyo meelahaas xadiidkan oo kale asmaadii rasuulka sal l slam magacyo kalena nebigu waa lahayo dee yani ra-uuf iyo raxiim iyo nebiyu raxma iyo nebiyu lmalxama iyo addaxuuq iyo alqataal iyo magacyo badan baa markaas usoo aroortay oo uu lahaa suurat اljumuca bismi illaahi اraxmaani اraxiim baabu qowlihi waaaakhariina minhum lamaa yalxaquu bihim aayaddaa tafsiirkeeda wa qara'a cumaru cumar wuxuu aqriyey famduu ilaa dikri اllaah fascaw ilaa dikri اllah famdw famduu ilaa dikri اllah ayuu aqriyey qaala xadaanii cabdاlcaziiz bnu cabdillaahi wahuwa alweysiyu qaala xadaanii sulaymaan bnu bilaal can hawri can abi اlgayf can abi hurayrata radia allahu canhu qaal kuna juluusa cinda الnabiy sal l slam nebiga agtiisaan fadhinay faunzila calayhi waxaa lagu soo dejiye korkiisa suuraة اljumuca waaaakhariina minhum lama yalxaquu bihim yani markuu nebiga ka hadlayo bicadiisa huwa aladii bacثa fi lumiyiina rasuula minhum yatluu calayhim aayaatihi wayuzakiihim wayucalimuhum اlkitaaba wاlxikmata wain kanuu min qablu lafii ضalaali mubiin iyo waaaakhariina ayaa la iisoo diray minhum kuwaas marka aayadda ayuu akhriyey qaala waxau yihi qultu man hum yaa rasuula allah kuwaas wa aakhariina iyo kuwo kale kuwa kale yaa waaye ayaa nebiga ku dhahay buu yidhi falam yuraajichu ma uunan ku celinin xataa sa'ala alaaan ilaa jawaabtii ma uunan u jawaabin ilaa saddex jeer uu ku celceliyey wa fiina salmaanu alfarisiyu salmaan alfarisina waa nala joogay wadaca rasuulu lahi sal l slam yadahu calaa salmaan nabiga gacantiisa ayuu salmaan kor saaray uma qaala waxa uu yidhi low kaana aliimaanu iimaanku hadduu ahaan lahaa cinda athurayaa ururta athurayaa xidigaha ururta la yidhaah xidigaha hadduu iimaanku jiri lahaa lanaalahu rijaalun rag ayaa gaari lahaa aw rajulun ama nin ayaa gaari lahaa min haaulaai kuwaan ah yani salmaan buu intuu saa gacanta u saaray buu wuxuu yidhi haddii iimaanka xidigaha uu jiri lahaa oo iimaanku halkaas fog uu ooli lahaa rag ayaa gaari lahaayoo soo qabsan lahaa oo ninkan qoladiisa ah nacam ayb aw rajulun ama nin min haaulaai kuwan ka mid ah nacam kuwan marka ishaaradu farisay ku dhaceen marka nacam marka salmaan farisi buu ahaa marka rag oo reer faris ah ayay dacwadu gaaraysayo iimaanka qaadan doonaan ayb de farisna marka dhulkan waxaa weeyaan marka dhulkan bariga dhan jiro bari faris u badan yahay ayb bilaadii marka yacni afghanistan iyo iiraan iyo uzbekistan iyo dhulalkan kale oo yani jamhuuriyadahan ruushka ahaa jiray intooda badan waa faris afka fariskana meelahaas aada ugu badan yahay de islaamkuna waa ku faafay meelahaas laa shaka qabla duhuuri hadihi dowlati raafida dowladdan raafidada ah iiraan intaynan ka soo bixin dhulkaas iiraan wuxuu ahaa jiray macqil ama maraakis cilmi oo aada diinta looga faafiyo naysaabuur iyo yacni khuraasaan iyo asbahaan iyo waaa kuwaxaa ka soo baxay culumo aada u badan waxaaba naysaabuur waxay soo saartay muslim ibnu khuseyme iyo raggaasay soo bixisay maxamed ibnu yaxya duhli iyo shuyuukhda bukhaari iyo qaar ah iyay soo saartay ayb marka dee diinkana waa gaaray waana ka faafay sida nebigu sheegayo salawaatu ullahi wasalaamuh calayh qaala xadaanaa cabdullaahi bnu cabdilwahaab qaala xadaanaa cabdulcaziiz qala akhbaranii hawru can abi اlgayf can abi hurayrata can الnabiy sal l slam lanaalahu rijaalu min haaulaa'i waxaa gaari lahaa rag kuwan kuwan ka mid ah ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan waidaa ra-w tijaaraة aw lahwan infaduu ilayha qala xadaanii xafs bnu cumar قال xadaثna khالد بن cabdاللaahi qال xadaثna xusayn عan saلم بn abi الjacد وعan abi سufyاana can jaabir bn cabdالlaahi radي الlahu canهuma qaal aqbalat ciirun safar ayaa soo qaabilay yowma اljumucati maalin jumco ah ayaa safar maal iyo wado iyo ganacsi ayaa yimid wanaxnu maca الnabiyi sal ا l slm annagoo nebiga la joogno fahaara الnaasu dadkii markaa way yaaceen ilaa itnaa cashara rajulan laba-iyo toban nin maahe intii kale waa yaaceen faأnzla اllahu alla wuxuu soo dejiyey waidaa ra'w tijaaraةa aw lahwan infaduu ilayha tarjamada iyo xadiidku marka way ismudaabaqaynayaan waana isdaboolayaan ayb abu sufyaankan sanadka ku jirana dalxaة bnu naafic weeyaan falaysa calىa sharطihi walidaalika wuxuu ku keenay isagoo maqruun ah ayb salim ibnu abiljacdi wa can abi sufyaan buuri saalim ayuu la lamaaniyey suuraة اlmunaafiqiin yani suuraة اlmunaafiquun lanna suuradda magaceeda almunaafiquun baa la yidhaahdaa isaga ma la bedelayo marka iska calam bsm اllaahi الرaxmaan الraxiim baabu qowlihi ida jaءaka اlmunaafiquuna qaluu nashhadu inaka larasuul الlah qala xadaثna cabdالlahi bnu rajاء qala xadaثna israa'iil can abi isxaaq can zayd bni arqama qaal kuntu fii hazaatin duulaan ayaan dhexdiisa ahaa fasamictu cabdالlahi bna ubay ayaan maqlay yaquulu isagoo dhahayo laa tunfiquu calىa man cinda rasuuli الlah waxba ha siininina dadka rasuulka agtiisa joogo xataa yanfaduu say u kala yaacaan min xowlihi dhinacyadiisa ay uga kala yaacaan yani yaan dadkan waxba la siinin iyagaa iska kala yaaci doono meelahay ka yimaadeen ayay dib ugu laaban doonaane wala-in rajacnaa min cindihi haddaan ka laabanno xaggiisa layukhrijanna alacazu midka sharafta badani wuxuu bixin doonaa minhaa madiine uu ka bixin doonaa aladalla midka dulliga badan marka midka sharafta badan asaa isu jeeda midka dulliga badanna nebigu ku jeedaa sala allahu calayhi wasalam fadakartu dalika licammii adeerkay baan u sheegay ow licumara ama cumar fadakarahu linabiyi sal l slam nebigu u sheegay fadacaanii waa ii yeeray faxadatuhu waan u sheegay anigana faarsala rasuulu llahi sal l slam ilaa cabdillaahi bni ubay wa asxaabihi nebiga cabdillaahi bni ubay ayuu u cidiray asxaabtiisa faxalafuu maa qaaluu faxalafuu way dhaarteen maa qaaluu inaynan dhihin bay ku dhaarteen fakadabanii rasuulu llahi sal l slam wasadaqahu dee nebigu markaa muxuu sameeyey nin dhaartay waa dhaartii iska aqbalay nebigu marka dhaarta haddii uu aqbalo oo ninkii layska daayey macnaheedu waxay noqonaysaa yacni anigii warkeyga inaan la qaadanin oo laga tegey sidii wax la beeniyeyoo kala waay marka faarsala rasuulu llahi markaa wuxuu yidhi faasaabanii hamun murug ayaa i asiibtay lam yusibnii midluhu qadu iyadoo kale aynan i asiibin fajalastu fi lbeyti gurigan iska fadhiistay faqaala lii cammii adeerkay wuxuu igu yidhi maa aradta ilaa an maa aradta muxuu idin dhigay ilaa mu ilaa ma aradta ilaa an kadabaka rasuulu اllahi sal اl ly slama wamaqataka ma aadan doonin ayb maa aradta hay waxaad maa aradta ilaa an kadabaka ilaa an kadabaka ayb yani maxaad ka doontay alla yacni maxaad ka doontay ilaa an kadabaka inuu ku beeniyo rasuulu llahi sal l slam wamaqataka uu kuu caroodo yani waa la yaabe n maxaad ka rabtay yani rasuulku inuu kuu caroodo oo ku beeniyey maxaa ka doontay ood ka rabtay faأnzla اllahu tacaala alla wuxuu soo dejiyey إida jaaءaka اlmunaafiquun fabacaثa ilaya الnabiyu sal ا slam nebiga waa iisoo cidiray faqara'a suuradii buu akhriyey faqaala waxa uu yihi ina allaha qad sadaqaka ya zaydu zaydow alla waa ku rumeeyey waa kuu rumeeyey ayb waa kuu rumeeyey o alla suuraddan baa soo degtay اتkذوا أيmاaنهم جuلة ayb halkaa marka faqاala lii cami ma أradta إilى an kadabka kada lلأkثari buu yihi وذakra أbu عaliيi الجayاniي أنه waqca fي riwaaيaة الأصيليi عan الjurjاniyi faqaala lii cumaru qaala aljayaaniy wasawaabu camii baabun ay hada kani baabun baab weyaan itakaduu aymaanahum junnatan fasaduu yajtanuuna bihaa way ku gaashaamanayaan dhaartooda qala xadaثna aadamu bnu abi iyaas wahuwa alcasqalaaniyu qala xadaثna israa'iilu can abi isxaaqa can zayd bni arqam radia allahu canhu qaal kuntu maca camii adeerkay ayaan la jiray fasamictu cabdullahi bna ubaya bna saluul yqul laa tunfiquu calى man cinda rasuuli اllahi xatى ynfaduu waqaala ayضa lain rajacna ilى اlmadinati layukhrijana alacazu minha اladla fadakartu dalika licamii aan u sheegay fadakara camii lirasuuli اllahi sal ه slm faarsla rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi waslama ilaa cabdillaahi bni ubay ayb cabdالlahi بن ubay iyo asxaabiiba u diray faxalafuu ma qaaluu fasadaqahum rasuulu الlahi sal ه slm wkadabanii faasaabanii hamu lam yusibnii miثlه fajalastu fii beyti faأnzla اllahu عaزa wajala ida jaءaka اlmunaafiquun ilى qowlihi hm اladiina yaquuluuna la tunfiquu clى man cinda rasuuli الlah ilى qowlihi layukhrijana اlأcazu minha اladl faarsla ilaya rasuulu الlahi sal ه slm faqar'ahaa calaya uma qaala in اllaha qad sadqaka baabu qowlihi dalika biannahum aamanuu uma kafaruu faطubica calى quluubihim fahum laa yafqahuun qala xadaثna aadamu huwa bnu abi iyaas qala xadaثna shucbaة can اlxakm qala samictu mxamed bna kacbin اlquradiy qala samictu zayd bna arqm radia allahu canhu qaal lama qaala cabdالlahi bnu ubayin laa tunfiquu calى man cinda rasuuli الlah وqاl أيضا ln rajacna ilى الmadيnة أخbartu bih النabiy sal ه slm nebigaan u sheegay falaamani اlansaaru ansaartii waa ay canaanteen waxalafa cabdالlaahi bnu ubay waa dhaartay maa qaala dalika kaagaas inuunan dhihin farajactu ilى اlmanزili gurigii baan u laabtay fanimtu waa hurday faataanii rasuulu الlahi sal ه slm faataytuhu faqaala in اllaha qad صadqka ونزل هم الذينa يقuلuuna lا تنفقوا وqال بن أbي زائدة عن الأعمش عن cمر عن بن أbي ليلى عن زيد عن النبي sلى اه عليه وسلم ayب bاb أي hda kani bاb bاb weyaan وإdا رأyتهم تuعجiبka أجساaمهم وإn yقuلوu تسمع لqwلهم qال xدثنا cمر بن خالد qال xدثنا زهير بن معاaوية هو الجعفي qال xdثna أbو إسحاaq qال سمعت زيد بن أرقم qال khرجna mع النبي sلى اه عل سلم في سفر أصاaب الناaس فيhi شhiدة ayaa asiibtay sفرka dhexdiisa fqال cبداللahi بن أبي لأصحاaبه lا تنفقوا عlى maن عinda رasuuل اللah حتى ينfضوا min xwlhi agaarihiisa ay ka yaacaan وqاl ln رجعna إلى المdينة ليkخرجna الأعز mنha الأdل fأتyت النبي sلى اه عل سلم فأخبرته faarsla ilىa cabdillaahi bni ubay fasa'alahu waa su-aalay faاjtahada yamiinahu dhaartiisiibuu ku dadaalay maa facala inuunan samaynin qaaluu waxay dhaheen dadkii marka kadaba zaydun rasuula اllahi sal l slam zayd nebigow baan u sheegay lanna dadku nin dhaaranayo xoogaa yacni inuu been sheegaayo lama aha dee qofka muslimkaa saas ay ula weyntahay qofka laakiin munaafiqa ama qofka qaabka daran isagoo waxaa weeyaan inuu dhaarto waxba lama aha zamankeenana dadka waxay noqdeen yani dhaarta biyo camalaa laga dhigtay waqtigan ayb markaasaa dadki yani midkana waa dhaaranaya midkana ma ma aaminayo kana dhaartii buu boobaya ka kalena ma aaminayo waa dhibaata marka wax muhiima ma wax kale inuunan u dhaaranin dhaartana inay la weynaato aada ula adkaato ayb fawaqaca fii nafsii nafsaddeeda waxaa ku dhacay mima qaaluu waxay yidhaahdeen i darteed shiddatun ayaa ku dhacday xaalad adag xataa anzla allahu caza wajala ilaa alla uu soo dejiye tasdiiqii rumaynteydii fii ida jaءaka almunaafiquun fadacaahum الnabiyu sal ا ly slam liyastagfira lahm nebigu waa u yeeray si uu ugu istikfaar dalbo falawow ru'uusahum ayb madaxoodii bay marka madaxyadoodii bay leexiyeen qalloociyeen iyagoo kibraay وإdا قيila لهم تaعاaلوا يsتغفir لكم رasuuل اللhi lww رuؤuuسهم وraأytهم ysuduun وhm msتكبiruun baabu qowlihi وإida qiila lahm tacaalow ystakfir lakum rasuulu الlahi lowow ru'uusahum ilىa qowlihi mustakbiruun xarakuu lowowdii buu fasira waxay dhaqdhaqaajiyeen waistahzauu bالnabiy sal ly slam nebigay ku jeesjeeseen wayuqra'u bitakfiifina waa la akriyaa min laweytu ayb lawaa iyo lawaa intaba qال xdثna cbayd اللh بن موسى وهuو bاdاm الكوفي عن إسrائيل عن أbي إسحاaq عن زaيد بن أرqم qاla kuنت mعa cmي adeerkay ayaan la jiray fasamictu cabdاللahi بna by cabdاللahi بna أbyin بna slul yqul la تنfiqوا عlى man cinda rasuuli الlahi xatىa ynfضوu wlain raجacna إlى الmadيnaةi laykhriجana الأعزu minha الأdل fdakrtu dalika licamii fadakara camii linabiy sal ll ly slam fadacaanii faxadatuhu yani nebigaa ii yeeray waa u sheegay faarsala ilaa cabdillaahi bni ubay waasxaabihi faxalafuu ma qaaluu wakadabanii nabiyu sal ll ly slam faasaabanii gamun lam yusibnii midluhu qatu fajalastu fii beyti waqaala camii ma aradta ilaa an kadabaka nabiyu sal ly slam wamaqataka faanzla allahu tacala ida jaءaka almunaafiquuna qaluu nashhadu inaka larasuulu اllah وأrsل إlى النبي sl اه sلم fqرأha وqاl in اllaha qad صدqka baabu qowlihi sawاء عlayهm أstغfrta lahm أm lm تstغfir lahm qala xadثna عly qala xadثna سfyاn qala cmr samictu jabir بn cabd الlahi رadي الlه عnهma qاl kuna fي غaزاt qala سfyاn mraة fي jeyشhi fakasaca rajul nin ayaa dabada ka dharbaaxay kascigu waxaa weeyaan marku dabada gacanta uga dharbaaxo ama lugta ku dhufo laad dabada uga dhufto weyaan fakasaca rajulu min almuhaajiriina rajulan min alansaari ayuu dabada dharbaaxo uga dhuftay faqaala alansaariyu ya lalansaar waqaala almuhaajiriyu ya lalmuhaajiriin waa nudba waa calaacal annudba waayahay fasamica dalika rasuulu اlahi sal ly slam nabigaa maqlay faqaala maa baalu dacwa jaahiliyatin waa maxay xaalkeedu muxuu yahay dacwo jaahiliye ah nacam habarwacasho oo jaahiliye ah waa maxaa dhacay nacam maa baalu dacwa aljaahiliyati jaahiliyada habarwacashadeedu xaalkeedu muxuu yahay oo meeshaan ka socoto muhaajir ansaar waa laba isim oo alla ammaanay oo qur-aanka lagu sheegay waa laba magac oo magacyo fiic fiican ah oo alla qur-aanku uu ku bixiyey laakiin markii tacasub la uu galay magacii marku tacasub galay muxuu noqday markaas ficilkaasi muxuu noqdayna in la diido ayb waa magacii fiicnaayo magacan alla soo dejinin haddii tacasub lagu dara ka waran marwaa ka daran soomaalia magacan alla soo dejinin rasuulkiisa la imaanin marka mar walba taxasubka iyo xisbinimadu waa tacasub wax kala maaha usu lxisbiyati ama asaasu lxisbiya waa tacasub haddii marka adiga magac wanaagsan aada tacasub geliso magaca wanaagsan la fiirin maayo ficilkaagaa la fiirina haddii magac wanaagsan la fiirina ansaar muhaajiri yaa lalansaar yaa lalmuhaajiriin yaa ka fiican magacyadaasna kaasaa la fiirin lahaa marka asmaadan cusub ee gadaal laga keenay ama ha noqoto tacasub qabali ah tacasub qabyaaladeed ama tacasub kooxeed ayb midkoo doona ha noqdo kooxiba kooxda kale hadday rabtaa ka magac fiicnaato ayb magacyo fiic fiican oo in laysu bixiyo waa dhici kartaa laakiin haddaad adiga muslimkii kale welihii aad welihii iyo welihii haddaad yani muwaalaadkii haddaad magacan kusoo soocdo oo tiraa ninka igula jira magacan ayaan aniga jecelahay hil iyo hoo isagaan siinaa nacam muslimka kale maxaa naga naga galay nacam kuwaas maxaa naga galay haddaad tiraahda waa taxasub nacam ayb ayb wixii marka laga dhigo ayb markaa sidaasuu nabigu sal ll ly slam yihi maa baalu dacwa jaahiliyatin qaaluu yaa rasuula allah waxay yidhahdeen rasuul allow kasaca rajulu min almuhaajiriina rajula min alansaar nin muhaajiriinta ka mida nin dabada ka dharbaaxay ansaarta ka mida faqaala dacuuha fainahaa muntina war ka taga buu yidhi waa qurun iskaga taga waa qurun tan aad samaynaysaan waa nacam tacasubkan ood yacni laba koox intaad kala noqotaan aa isku caynaysaan oo marka dambena aada laga yaabo hub isugu qaadanaysaan nacam waa muntina ayb manhajka selafka marka waa waa waa waa dhaqan fiican ayb manhajka selafka dariiqii selafku mareen saxaabada taabiciinta atbaacu taabiciin qofku inuu noqdo oo ama ictiqaadka camalka waxa yacni dariiqadooda inuu raaco waa laga rabaa laakiin haddii qof intuu magac ka dhigto ummadda kale muslimiinta dhanba uu ku colaadiyo marka inta kaleoo muslimiinta wax walaa uunan u haynin intaas magacaas wadato oo marka welihii iyo iyo uu siinaayo iyaga u tacasubaayo dadka kale ka tacasubaayo marka manhajka selafka saas maaha mana qaldana manhaj selaf in la raaca ma ahan taxasub laakiin adiga ficilkaagaa taxasub waa in la kala saaro marka manhaj dariiqadii selafka iyo qofku wuxuu samaynayo adiga ficilka aada samaynayso waa xun yahay waa la dhihi karaa ayb waa sida islaamka uu mar walba u fiican yahay laakiin dadka muslimiinta ficilada ay samaynayaan qaarkood war adiga waa xuntahay waa la dhihi karaa qofku marka inuu yihahdo waxaas qalad waayo marka la yidhaha manhajka selafka la diidan yahay manhajka selafka adiga maa wakiilka ah adiga ma adaa wakiilka ah manhajka selafku haddii aan ma la diidana mana la diidi karo haddii la diido waa balaal iyo baadi laakiin adiga adaa isu arko inaad matasho maahane yaa ku arka inaad matasho horta ayb haddaad marka adiga gaar intaad xagga u gashato dadka intiisa kale aada ku tuurtuurto hadallo aada ku tuurto ama aada warmo ku tuurto de adiga xisbi unbaad noqotay n ibnu cuthaymiinna saasuu tilmaama n sharax arbiciinka inahu man yacish minkum bacdii fasayara ikhtilaafa kaiira fiiri ayb macnahaasuu tilmaama oo hadda yani taxasub yani xisbinimo in laga dhigay manhajka salafka ma qaldan uu leeyahay laakiin ninkii taxasub iyo xisbinimo u adeegsada isaga qaldan ayb waxaas uu sheegaayana waxba ka duwanaan mayso waxa ay axsaabta kala wataan ayb kaaga adiga tacasubkaaga tacasubka kale ma ka fiicnaanayo lagama yaabo taas ayb ninkii manhajka salafka faafinayna tacasub la-aan ha faafiya ayb ninkii ka aqbalo waa ka aqbalay ninkaan ka aqbalin cudurdaar buu leeyahay bilaa tacasub ayb oo ashkhaas loo tacasubaan ka hadlaynaa ayb markaa nabigu sal ll slam sidaasuu yidhi fasamica bidalika cabdullaahi bnu ubay faqaala waxa uu yihi facaluuha ma sameeyeen sidaas amaa wallaahi lain rajacnaa ilى اlmadiinati layukrijana alacazu minha aladalla fabalaga الnabiya sal ا slam nabiga arrinkaabaa gaaray faqaama cumaru cumar baa istaagay faqaala ya rasuula اllah dacnii adrib cunuqa hada اlmunaafiq idaaan dile munaafiqan faqaala الnabiyu sal ا slam dachu nabigu iska daa buu yidhi laa yataxadaثu الnaasu dadka ku sheekaysan maayaan ana muxameda yaqtulu asxaabahu muxamed inuu asxaabtiisa dilo uu dilaayo mararka qaar marka qof dil mudan haddii layska dhaafo maahan in diinta lagu xadgudbay iyadana maslaxa hadday ku jirto iska dayntiisu maahan in diintii laga tegey oo sharciga in la khilaafay axkaamta islaamka in laga khilaafay ma aha xaakimka dadka ay asagaa masaalixdooda u qadarayen u fiirinayen ummadaan oo dhan inay maslaxo wada fiiriyaan suuragal maaha mana fiirin karaanba qaar badan oo ka mida wa kaanat alansaaru ansaar waxay ahayd akara min almuhaajiriin kuwa muhaajiriinta ka badan leanna meeshooda la deganay xiina qadimuu lmadiina uma ina almuhaajiriina kauruu bacdu muhaajiriinta markii dambey bateen qaala sufyaanu taxafadtuhu min camrin qaala camru samictu jaabiran kuna maca nabiy sal l slam ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan hum aladiina yaquuluuna laa tunfiquu calaa man cinda rasuuli اllaah xataa yanfaduu yanfaduu yatafaraquu ilaa ay ka kala tegayaan alkascu an tadriba biyadika gacantaada inaad ku dhufato waa calaa shayin shay korkiisa ow birijlika ama lugtaada wayakuunu aydan wuxuu noqonayaa idaa ramaytahu bishayin shay haddaad ku tuurto yasuu-u qofka xumaynayo oo uu arkaayo in xoogaa aada ku ciyaarayso ama aada liideyso qaala xadaanaa ismaaciil bnu cabdillaahi wahuwa lweysiyu qaala xadaanii ismaaciil bnu ibraahim bni cuqba can muusa bni cuqbata qaal xadaanii cabdullaahi bnu اlfadl anahu samica anas bna maliki yaquul xazintu alaa xazintu waxaan u murugooday calaa man usiiba bilxarati dadkii xara lagu asiibay xara waxay ahayd markii yaziid ibnu mucaawiya layani madaxtinimada qabtay reer madiina waa diideen marka inay ninkaa mubaayacadiisa waa diideen isaguna waa soo weeraray umarey samaysteen reer madiina la dagaasha ninkaas waa laga adkaaday dad badan baa marka waxaa lagu laayey xarat lmadiina fitnadaas marka iyo dadkaa ku dhintay dadkaa ku dhintay ayaan u murugooday buu yihi anas anas markaa isagu basrow degan yahay meesha de madiinana de waa meeshii dadkiisu joogeenuu ku dhashay mar waxaa leeyaha meeshii madiina sidaasaa ka dhacday markuu maqlay waa murugooday fakataba ilaya zayd bnu arqam zayd bnu arqam baa iisoo qoray buu yihi warqad wabalagahu waxaa gaaray shiddatu xusnii murugteyda darnaanteedaa soo gaartay ayb yadkuru wuxuu sheegaya annahu samica rasuula اllahi sal ly slam yaquul inuu nebiga maqlay oo dhahayo allaahuma kfir lilansaar waliabnaa'i اlansaar yani wuxuu ka wadaa isa sabarsii nebiga idiin duceeyey idinku rasuulka idiin duceeyey dadka lamid maaydin haddii dad yani murugtaa idin gashay haddana ducadii rasuulkaa qabtaan taas isku sabarsii ayb washaka bnu اlfadli fii abnaai abnaa'i اlansaar inuu ku daray fasa'ala anasan bacdu man waxaa anas weydiiyey bacdu man kaana cindahu dadkii agtiisa joogay qaar ka mida faqaala waxau yihi huwa aladii yaquulu rasuulu اllahi sal ly slam waa midka nebigu ou yihi zayd hada aladii awfa allaahu lahu biudunihi haadaakani aladii kii weeyaan awfa allaahu alla uu u oofiyey lahu isaga biudunihi wixii ou maqlay yani dhegtiisa yani alla wixii uu maqlay ninkani waa u oofiyo waa u rumeeyey waa markii munaafiqi oo warka ka soo sheegay ayb tasdiiqii alla uu rumeeyey buu sheegay ayb baabu qowlihi yaquuluuna lain rajacnaa ila lmadinati layurijana ila اlmadinati layukhrijana alacazu minha aladl qala xadaana alxumaydiyu qala xadaana sufyaan qala xafidnaahu min camri bni dinaar qala samictu jaabir bn cabdالlahi radي الlahu canهuma yaquul kuna fii ghazaati fakasaca rajulu min almuhaajiriina rajula min alansaar faqala اlansaariyu ala اlansaar waqala almuhaajiriyu ala اlmuhaajiriin fasamacaha allahu rasuulahu sal l slam alla rasuulkiisii buu maqashiiyey qaala ma hada waa maxay buu yihi kan faqaaluu waxay dhaheen kasaca rajulu min almuhaajiriina rajula min alansaar nin muhaajiriinta ka mid ah wuxuu dabada ka dharbaaxay nin ansaarta ka mid ah faqaala alansaariyu ya lalansaar ayuu yihi ansaarigii waqaala almuhaajiriyu ya lalmuhaajiriin faqaala nabiyu sal l slam dacuuha fainahaa muntina isaga taga buu yihi waa qurune ayb wbilahi towfiiq sal allah slam ala nabina ya qaala jaabiru wakaanat اlansaaru xiina qadima الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam akhara way badnaayeen ayagaa badnaanshiya badnaa uma kahura اlmuhaajiruuna bacdu way bateen faqala cabdullahi bn ubay wqad facaluu wallahi lain rajacna ilى اlmadinati layukhrijana alacazu minha aladla faqala cumaru bn اlkhaطaab radi allahu canhu dacnii ya rasuula allah adrib cunuqa hada اlmunaafiq qala الnabiyu sal ly slam dachu la yataxadaث الnaasu ana muxamada yaqtulu asxaabah salى اllah wslm lى nabiyina mxamed